shan iyo labaatanka abriil maalin kasta dunida waxaa laga xusaa maalinta duumada ama kaneecada ee caalamka kulamo looga hadlayo wacyigelinta maalintan la xiriirta ayaa lagu qabanaya guud ahaanba daafaha caalamka iyadoo ay ka qaybgeli doonaan madax kala gedisan iyo milyaneero malaayiin dollar haysta kuwaasoo ku dhawaaqi doona gargaar lacageeda horle oo lagu taageerayo si duumada looga ciribtiri lahaa dunidan aanu ku noolnahay wadamada soo koraya iyo kuwa aan waxba haysan ee faqriga ee qaaradda afrika qaybo ka mid ay ku jiraan ayaa la filayaa in la siiyo malaayiin dollar oo lagu dhawaaqo si loo soo ciribtiro guud ahaanba in duumada laga saaro ama laga ciribtiro guud ahaanba caalamka wadamo ay ka mid yihiin soomaaliya ayaa ka mid a wadamada malaayiinka dollar loo raadin doono waxaa lagu tirinayaa wadamada soo koraya iyo weliba sidoo kale kuwa faqriga in dad sanad kasta ay ku dhintaan jiilasha yaryar oo ubadku ay u badan yihiin dawa-la-aanta malaariyada soomaaliya gaar ahaana dhulka webiyadu ay maraan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay meelaha ugu badan ee ay dadku ugu dhimanayaan arrinta duumada waxaana ay qaramada midoobay dhowaan dalbata gargaar lacageed oo dheeraada deegaanada sidoo kale bartamaha soomaaliya iyo meelaha baraagaha leh ayaa iyana la tilmaamayaa inay yihiin meelaha uu ka dhaco cudurrada la xidhiidha dhanka duumada ama kaneecada guud ahaanba caalamka oo maanta loo dabaaldegayo ayaa la filayaa in dadka lagu booriyo inay xirtaan marakareecanada daaweysan isla markaana ay u taxadaraan si dheeraada si cimaadkooda ay u badbaadiyaan guud ahaanba caalamka oo dhan xuskan kadib waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo malaayiin dollar oo lagula dagaalami doono cudurka duumada ama malaariyada